أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulisaanka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa xabsiga dhigay sargaal sare oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda ridada soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka khadiija bintu khuweylid ayaa ka dhacday degmada alcadee wilaasaamiga ee gedo madaxii hore kooxda ridada ayaa ku eedeeyey murtadgar guuta inuu xabsiga dhigay odayaal taageersan mucaaradka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada buwaaqable wilaasaamiga ee hiiraan ayaa goob sagaaraha ku daawaday filimka cusub ee kataib al ikhbaariyan waa subaxnimo sibtiya taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha degmada afguuy oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose howlgalkan oo qaraxa waxay mujaahidiintu la baysadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo shan askari oo ka tirsan murtadiinta maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa xabsiga dhigay sargaal sar oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheeba wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay mid ka mid ah magaalooyinka uu maamulo maamulka ashaaldirarka somalilan lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya sarkaalkan oo lagu magacaabo xasan ciraaqi ayaa ahaa taliyihii guutada siddeed iyo tobnaad ee maleeshiyaadka kooxda ridada gorgor maleeshiyada maamulka ashaaldirarka somalilan ayaa lasoo wariyey inay ku qabteen magaalada wajaale ee dhacda xuduud beenaadka ilwareedyo ayaa sheegaya in sarkaalka murtadka ah uu ka yimid dhanka magaalada jigjiga uuna soo galay safar dhanka dhulka ah waxaana sidaasi ku qabtay maleeshiyaadka maamulka murtad cabdiraxmaan ciro wararku waxay intaas ku darayaan in sarkaalkan xabsiga la dhigay oo uu u xiran yahay maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka ciro oo ku aadan xariga sarkaalkan sidoo kale kooxda ridada iyo weliba maamulka sarkaalkan dhankiisa uu ka yimid ee murtad cagjar ayaanay ka hadlin sarkaalkan u gacan galay maamulka ridada somalilan ayaa ka mid ahaa saraakiishii iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo jabay duulaankii ashaaladirirka ahaa ee ay ku soo qaaday kooxda ridada wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha soomaaliya gaar ahaan shabeellada dhexe iyo galgaduud sidoo kale sarkaalkan oo derajadiisu ciidan ahayd gaashaanla dhexe ayaa ahaa ninkii haystay maleeshiyaadkii kooxda ridada ku daabushay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kolkaas oo ay taagneyd xiisadii dagaal ee ka dhexaysay murtad axmed madoobe iyo murtad gurgurte halkaasoo lagu soo jebiyey isaga iyo maleeshiyaadkiisa taasoo keentay in firxadkooda iska dhiibaan dhanka xududbeenaadda dowladda kaafiradda kenya jazaaka allaahu kheyran walaalka abuusheeba munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka khadiij bintu khuweelid ayaa ka dhacday degmada alcadee wilaasaamiga ee gedo faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadyeysanaya walaalkeen cazaam carafaad يا معهد خديجة يا معهد النمامة تعالوا جميعا تعلموا الإسلام علوما وفقها وهاكم وأحكاما يا معهد خديجة يا معهد النمامة يا معهد خديجة يا معهد النمامة طلائع شعت تبدل الظلامة بنور الكتاب وسيفه أسامة وإما انتصار يعيد النظام وإما استشهاد نموت munaasabaddan oo hadmasi heersanaa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay fitradii koowaad macadka khadiija binti khuwulid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadee xarunta hawlaayada islaamiga ee gado waxaana xafladan kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta hawlaayada islaamiga gada uwaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ardayda macadka khadiija binti khuwaylad ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho ونقول لأحفاد القردة والخنازير اعلموا أيها الأوقات ضعم الفرار حرام في شريعتنا لأننا أمة لا تعرف الهرب وإنا لما خض الأولون لمكملون كنا أولئك الأهلون نجود بما عزت به النفوس من كريم المهج نحن أبناء الحرب ورثناها كابرا عن كابر نقاتل بالسيوف حتى تنحني وبالرماح حتى تنثني وكنا إذا استراحت الأيام فلنهضتها عامرون بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر كنس دودوبا يو قم استاك وفعنذر ديك وربك ربي غانا فكبر ويني وثيابك ضرك عظنا فظهر ظاهري والرجز قرنكنا فهجر كهاجر عن علي رضي الله عنه قال وحويل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي شاغي بأربع كلمات أفر كلمات لعن الله ألها لعنظا من ذبح قفكي وقورع لغير الله إلى غير كيس لعن الله ألها لعنظا من لعن قفكي لعن والديه لبدس والد لعن الله ألها لعنظا من آوى قفكي صاد معدة بدعوله لعن الله ألها لعنظا من غير قفكي دوريا منار الأرض لك على مديزة رواه مسلم كم أنواع العلم نوعان علم شرعي وعلم مادي كيف تقولين لضيوفنا مرحبا بكم بأيد مفتوح وقلب مسرور ماذا تقولين أهل الرباط نحن بنات خديجة لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا على بركة الله intaasi kadib waxaa madasha munaasabada ka hadlay ugaasyadii nabadoonada kasoo qaybgalay gabagabada fitrada koowaad ee macadka khadiija binti khuwaylid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah aad iyo aad waxaan u bogaadinhayaa cilmigan nula maarataay nagula soo bandhigay oo naloo akhriyey gabdhaha ay noo akhriyeen aad baan u bogaadinhayaa runtii waad naga farxiseen ilaa idinka farxiyo hadda waxaa noo muuqato isbedel inuu maarataay ku socdo een, gobolkeenna iyo degmadeennaba waayo haddii gabdhihanagii ay saan maaragtaay diinta u fahmeen oo jihaadka taxriid ay samaynayaan oo inagu annaga nagu maarata nagu boorinayaan oo runtii ay naga oonsiiyeen markay soo bandhigahayeen waxaan isku boorinaynaa in aad maaragtay dadaashaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxadka khadiija binti khuweylid ee fitradiisa koowaad ee xafladan saaki ee fadhiyo ee runtii qalbiganaga cilmigii ay soo joodiyeen aad noo farax geliyey aad baan gabdhahaasna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr wixii aad barateen allah inku anfaco waxa idiin dhimana ilaahay ha idiin fududeeyo ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarina la guddoonsiiyey ardaydii gashay kaalimaha koowaad labaad saddexaad iyadoo halkaasi la siiyey hadiyaad kala duwan Een, gabadha u horeysa waa rayaan aadan xuseen rayaan soo istaag insha allahu tacaala waxay ku guuleysatay kitaabkii qur-aankan u dhiibay waxaan kaloo u dhiibay lacagtii laba milyan iyo soddonka shilin soomaaliga ahayd waxaan leenahay maasha allah ilaahay ha kuu barakeeyo walaasha xigta xamdi axmed xareed gabadha kaalinta labaad gashay Een, waxay ku guuleysatay marka koowaad kitaabka qur-aanka in la siiyo waa milan iyo afar boqol iyo konton shilin soomaali ah ilaahay ha ku xifdiya insha allahu tacaala allah ku barakeeyo khadra nuur faarax insha allahu tacaala soo istaagto waxay ku guuleysatay insha allahu tacaala kitaabka qur-aanka iyo eh, siddeed boqol iyo toddobaatan shilin soomaali insha allahu tacaala ilaahay ha u barakeeyo camalkeedana allah ikhlaas uga dhigo macadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka mid ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah, kaasoo faraciisa uu ku yaalo degmada ceelcadda ee xarunta huulaayada islaamiga gedo iyadoona macadkansi guud uga dhisan yahay huulaayaadka islaamiga ah jazaaka allaahu khayran walaalkaha cazaam madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad gargooteen oo xabsiga dhigay odayaal taageersana mucaaradka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed shariif murtad oo ah madaxii hore ee kooxda ridada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadka kooxda ridada ay xabsiga dhigan odayaal dhaqameed taageersanaa mucaaradka ridada waxa uuna si kulul u cambaareeyey xariga odayaashaasi shariif murtad ayaa intaasi raaciyey in qalad ay tahay in murtad gargurta iyo kooxdiisa ay xabsiga dhigaan odayaashaas taageerada u ahaa mucaaradka murtadiinta saacaddan la joogo waxaa la xiray nabadoono ani weliba nabadoonadeedii khaaska ah ay ah oo dhowr iyo labaatan ah oo ka tashanayay arrimaha ka jira dalka Eh, nabadoonnadaas waxay ahayn nabadoonno waqtigooda ku bixiyey xilligii adkaay dadku inay wada noolaadaan marka habeen hore eh, xala- cawada aan joogno maahayn xalay waxaad la socotay saddex kale nin wasiir ahaa jiray nabadoon ganacsada la xiray waxaana loo xiray arrinta ay ka dhiidhiyeen oo ka dhacday siinay dadka la barakiciyey la jirdilay la jiiday la dhibaateeyey darteeda ayaa loo xiray marka arrintaas horta waxaan u aragnaa nasiib darro waa cambaaraynaynaa waxaan leenahay dadka xiranna hala soo daayo waxaa ka sii horreeyey laba nabadoon oo mid magaciisa aad taqaaniin nabadoon xaadulo la yidhaahdo iyo nabadoon kaloo la xiran oo igana iska xiran dhanka kale xubnaha mucaaradka ayaa saqdi dhexe ee xaray sheegay inay muddo toddobaad ah hakiyeen banaanbax looga soo horjeeday kooxda gurgurta oo ay doonayeen inay maanta ka dhigaan magaalada muqdisho kooxda ridada ee xasan gurgurta ayaa doonaysa inay awood ku hakiso dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay ka wadaan magaalada muqdisho waxa uuna xariga odayaashan qayb ka yahay cadaadiska xubnaha mucaaradka looga joojinayo banaanbaxyo ka dhan ah xasan gurgurta oo ay ka abaabulayaan qaybo ka mid ah caasimadda jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani bulshada ku dhaqan degmada buuca qabliilasaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee kataaba alikhbaariya tafaasiisha warkaasi waxaa mar kale ku cibaadeysanaya walaalkeen cazaam carafaad الله أكبر الله أكبر لوشا لوهايا adigoo saan u bilqan ayay saraakiishooda bootay doonaan oo been iyo barbagaado sheegi doonaan ha isla aragno
fagaaraha beerta shareecada ee suuqa degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan waxaa habeenkii xalay lagu daawaday filim cusub oo kataaba alakhbaariya ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bulshada degmada boqa qable ee fagaaraha iskugu yimid ayaa ku-indhaqowsadeexa suuqa maleeshiyaadka murtadiinta lagu geystay degmada ceeldheer oo ah weerarkii barakysnaa ee ka dhacay degmadaas iyagoona ka waramay filimka ay daawadeen fagaaraha waxaan ku suganahay degmada bu'a qable haye caaw xal dawana alxamdulilah ilaaha mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan fiirsanaynaa filinkii ceeldheer oo aad u qiimo badan aan fiirsanaynaa caawa fagaaraha bu'a qable ku fiirsanaynaa waxaa aad i cajib geli niminka murtadiinta ee madaxyo weyntooda oo been daldalayso baktigii iyo dhaawacoodii inaas ag buuxo ay mujaahidiinta xabad xabad u racdaysanayaan marka ilaahaa ku baxsan ilaahaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma waxaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta oo xabad xabad u raacdaysanaayo wallaahi waxaan aad oola yaabay baynta niminkan iyo raggii ay wateen oo xabad xabad loo raacdaysanaayo wajazaakum allahu alkhayra waxaa waxaan daawanay filinkii oo ceeldheer marka waxyaabaha ila yaab badan waxaa ka mid ah een, gaalkan beenta uu sheegay fiqiha marka waa gaalo oo jabaysa aan arkaynaa iyo mujaahidiinta oo guulaysanay isna wuxuu leeyahay een, gaaladay guulaysatay uu leeyahay mana guulaysan beentiisa waay Ah, marka waa un inta gaalada way ku jirtay way ku burbureen walaalku waxaa ka jira meesha caawa waxaa lagu daawanaa filinkii celleer oo sadala kitaab ay soo saartay gaar ahaan garabka lefbaariyi hadda waxaa inoo muuqda meydadka oo mujahidiinta ay dhammaystirayaan gaalkan yidhaahda fiqine oo fuli ah oo cataawaayo been iyo barbaadin ummadda u sheegaayo mujaahidiinta waxaan ku ilkowsanay caawa oo gebi ahaanba cagta marinaya hadda waxaa ii muuqda taliyaha ciidanka lugta haa oo maca daalika ciidankii ciidankiisa la racdaysanaaya dhahay ciidankii waxaa tihiin geesiyaal waxaa tihiin ubabacdhaysan uu leeyahay muwaasad markaa kitaab waxaan dhihi karnaa waxay waxaan ku idhahdaa ay fashil baahan u geysatay kooxda hirdada soomaaliya iyadoo kala dagaalamaysa dhan walba walaalaha jiishkan waxay kala dagaalameen dhankii maxaan ku idhahdaa xabadda iyagana waxay kala dagaalamayeen dhanka iclaamka waxaa leenahay fajazaakum allahu khayran islaamka taqeeda waa adag tihiin si laba kacleen leenahay fajazaakum hawada waxaa la daawadoohayaa in gaalo jabtay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa waaye mujaahidiinta koraha ka dhiga been iyo bakti in loo sheego hooyo banaana ijijifaana cawda la daawada buca qabla waxa waaye waxaan dhahaynay waa u jeednaa ilaahay gaalada ha jibiye waa jabeen ilaahay ha jibiye been baktiya loo sheegay bacadka ay dhex jiifaan ilaahay ha jibiye Aa, ilaahay ha degmada baaqbulan jooga maxaa daawanay filinkii alaqbaariya soo saartay eldheer gaalada oo ku jabtay mujaahidiinta gacmahooda ooyna jibiyeen waa carareen wiil mujaahida dawaraacdaysanaa fagaaraha buqa qable aa waxaan ku daawannay ee, filim cusub ooaan isu weynay ee ceeldheer waxaana aragnay beentii iyo barabugaantii ay dadka ku qaldayeen inay maanta bannaanka taallo aan fashilkoodii uu soo idlaaday wax walbay beennoo sheegaan caawa ay bannaanka taallo bakhtigoodii oo bannaanka ku wada uray qaniimadoodii wax walbaba dhan kastaba way ka fashilan yihiin insha allahu tacaala waana filayni filmaantan iyo waxaan inaan fiir- nala tuso oon ku qalubtaynu ku degsanno oo islaamka ay wada arkaan waan ugu mahadcelinaa walaalihii iclaamka ee na soo tusay ee xaqiiqadii dhabta aad na ge- na gaarsiiyey bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa goob fagaaraha ku daawada aflaamta jihaadiga ee soo saarta halka taayib jazaaka allaahu khayran walaalka aczaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak